galabaxaadoo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlayseen maxkamad ku taalla magaalada dhuusamareeb ayaa laba nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyo in ay qorsheynayeen in ay weeraraan isu imaateen bishii mey ee sanadkan ka dhacay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud warbixintan waxaa noo soo diray waryaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliya ayaa maantay xukun xabsi daa'ina ku riday laba eedeysano oo loo haystay ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab kuwa oo horay loogu qabtay degmada gurceel ee gobolka galgaduud xeer ilaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa eedeysanayaasha ku soo eedeysay mid weliba kaalintii uu ku lahaa iskuday qarax oo fashilmay kaasi oo la doonaya in laga geysto goob ay ka socotay xaflad ay ku sugnaayeen hoggaanka sare ee ahlu sunna iyo madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waa horta waa yacni wax mucjizo ah wax mucjizo ah bani aadam intaa la eg oo wax dembiya aan kaa gelin in la xasuuqo xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanaayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka aan ku soo eedaynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doona inay dad soo aadaan maxkamaddu waa mahadsan guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliya gaashaanla sare xasan nuur cali shuuta ayaa ku dhawaaqay xukunkii ay maxkamadda ku riday labada eedaysane bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow maxamuud cabdi cabdiraxmaan saddex iyo labaatan jir ah labo cali dhubad nuuro siyaad afartan iyo lix jir ah kuwaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magacihiisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta naftihalige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xidhan jaakadda qaraxa islamarkaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay guriceel addexabaatankii bishii shanaad eedaysanaha labaad cali dhubad nuuro siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyey xaflad ka dhacaysay guriceel addexabaatankii bishii shanaad islamarkaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda inkastoo dhegaysiga dacwadda ay ahayd shalay haddana mar kale ayaa maantay loo fadhiistay eedda loo haysta eedaysanayaasha waxaana maxkamadda ciidamada ay labada eedaysana ku riday xukun xabsi daa'ina dood dheer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab islamarkaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakadda qaraxa una soo direen guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuuro siyaad uu ka hor caddeeyey garsoorka in isagoo ka shaqaysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyey xafladdii markii ay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay maragfurkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday inuu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay inuu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen inuu xidhan yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xidheen sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuuro siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xidheen kadibna uu isagu sheegay inuu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumiintida ay ka mid yihiin caddaymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefannadii ay ku wada xidhiirayeen labada eedaysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan labo dembiile shabaab cali dhubbad nuura siyaad ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan saddex iyo labaatankii bishii shanaad ee sanadkan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan ahlu sunna ay gacanta ku dhigeen maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo qarax ku xirnaa kaasi oo doonaya in uu ku weeraro goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin fara badan hase ahaatee laga hortegay waxaa sidoo kale asna gacanta lagu dhigay cali dhubbad nuuro siyaad oo gacan fududayna ku lahaa weerarkii fashilmay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo